barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
uhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad koob iyo labaatanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhiirigelinta dhallinyaradaha iyo fikradaha hal abuurka ganacsiga iyo teknolojiyadda dhallinyarada waxaan kula dardaarmi lahaa inay horey u wadaan hal abuurkooda ay ku dadaalaan oo aysan ka gaabin niyad jabin annaguna aan diyaar u nahay inaan cid kastoo hal abuur samaysay soo dhoweyno lana shaqayno himiladoodana sidii maaragtay ay u hirgeli lahayd aan kala shaqayno heesaha aad nagula nasan doontaanna waxaa ka mid a
haween jeclaaday hawliyo dhibaatiyo waymaayo hadime ano kuhan weynbaad albowlaha
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
wadamada faransa iyo jarmalka ayaa cambaareeyey dilka weriya jamaal khashuqji loogu geystay gudaha qunsuliyadda sacuudigu uu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga wasiirka arrimaha dibadda faransa jean ives ledrian ayaa ku baaqay in baaris dhammaystiran oo aan kala go' lahayn la sameeyo si loo ogaado cidda ka dambeysay falkaasi lagu qaarajiyey weriya jamaal khashuqji ledrian waxa uu intaasi ku daray waxaa lama huraan ah in ciddii dilkaasi ka dambeysay lagula xisaabtamo falkooda dhanka kalena ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda hico mas ayaa war ay si wada jira u soo saareen waxa ay ku yidhaahdeen waxaannu lahjadda ugu daran ku cambaaraynaynaa dilkaasi waxay intaasi ku dareen in dowladda sacuudiga ah ay ka filayaan in ay si daah furan uga falceliso dilka weriyaha xogta ilaa iyo hadda lahayana waxa ay ku tilmaamtay mid aan kaafi ahayn merkel waxa ay tiri ilaa iyo hadda wax faahfaahina ma hayno waxaanan u baahannahay inaannu sharaxaad buuxda helno madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda yurub federica mogherini ayaa sabtidii sheegtay in duruufta ku xeeran geerida khashuqji ay walaac daran abuurayso waxaanay ku baaqday in la sameeyo baaris dhammaystiran lagu kalsoonaan karo oo weliba daahfuran hadalladan ayaa yimid kadib markii dowladda sacuudigu ay sheegtay in jamaal khashuqji lagu dilay gacanka hadal ka dhacay qunsuliyadda dhexdeeda labadii bishan oktoobar
guddiga caalamiga ah ee laqeyrta cas ee loo soo gaabiyey i c r c ayaa ugu baaqday kooxda daacishta galbeedka afrika inay si deg deg ah u sii dayso laba ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo kooxdu ay ka afduubtay gudaha dalka nigeria horaantii sanadkan bayaan ay soo saartay i c r c ayaa lagu sheegay in si naxariis leh ay uga codsanayaan uguna baaqayaan kooxda daacish inaysan dilin shaqaalaha caafimaadka ee sida mutadawacnimada ah u caawiya bulshada ku nool waqooyi bari ee nigeria i c r c waxay sheegtay in hadda ay ka harsan tahay wax ka yar afar iyo labaatan saacadood muddo ay kooxdani ay u qabatay in ay ku dili doonto mid ka mid ah shaqaalaha i c r c xaawo maxamed liimaan iyo aliis logsha ayaa ka mid ahaa saddex qofood oo bishii maarj ee sanadkan ay kooxdani ka afduubteen magaalada raan oo ah magaalo ay kooxdani hadda ka hor weerar xun ka geysatay islamarkaana ay ku nool yihiin dad fara badan oo barakacyaal ah oo kasoo barakacay gudaha dalka nigeria
halka aad nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halal abuurka oo haatan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka waxaan uga hadlaynaa asbuucani dhallinyarada hal abuurka leh ma u baahan yihiin ururo ku dhiirigeliya hal abuurka ay la yimaadaan maxaase ka hor taagan su'aalahaasi weliba kuwo kale waxaan weydiiyey injineer cabdicasiis xaaji faarax oo dhowaan boosaaso ururu ka tirsan yahay ku qabtay kulan lagu dhiirigelinayey dhallinyarada hal abuurka leh islamarkaana ay ku soo bandhigeen hal abuur ee iyagu ay sameeyeen aad baad u mahadsan tahay yuusuf waana ku faraxsanahay barnaamijkan maanta inaad igu martigeliso aad baad u mahadsan tahay barnaamijkan waxaa soo qabanqaabiyey urur la yidhaahdo somali stem society stemna waxaa loo soo gaabiyey science technology engineering and mathematics waa urur dal kasta oo adduunka ah ka jira balse soomaaliya horey aan uga jirin aqoon-yahanin soomaaliyeed ay asaaseen xaruntiisuna ay tahay magaalada muqdisho ururkana maskaxdiisa iyo asaaskiisa waxaa lahaa gabar la yidhaahdo doctoresa sacdiya siyaad shirkii ugu horeeyay ururka bishii juulaay ayaa dad badan oo gobolada iyo magaalooyinka soomaaliya ka socda ay shir loogu qabtay shirkiisii ugu horeeyey ururka magaalada muqdisho oo aan aniga ka qaybgala aniga iyo nin kaloo injineer yuusuf cali yuusuf la yidhaahdo oo puntland ka soconay markaa kadib shirkani waxa uu haddana daba joogay toddoba magaalo oo soomaaliya ah ayaa waxaa lagu qabanayay barnaamij la yidhahdo africa science week asbuuca sayniska ee africa toddobada magaalo annaga waxaan ahayn magaaladii labaad laascaana naga horreysay boosaasaa ku xigtay kismaayaa xigtay gaalkacyo beledweyne baydhabo muqdisho saasuu u socday muhiimaduna waxa ay tahay laga dan lahaa barnaamijkan in dhammaan deegaanada soomaaliya la gaarsiiyo barnaamijka stem waxa la yidhaahdo science technology engineering mathematics sidii kor loogu qaadi lahaa adduunka dhan waxaan ognahay maantay wax kasta oo aynu isticmaalayno wax kastaynu cunno wax kastaynu haysanno inuu ka yimi sayniska iyo teknolojiyada sbeshaali afarta maado sayniska mathematics chemistry biology iyo physics intaas haddii barashadooda kor loo qaado waxaa imanaya markaa in hal abuur uu ka dhasho oo wax laga sameeyo mikrofoonkan hadda idaacadda ad igu wareysanayso waa synis waxaa laga sameeyey cilmiga syniska waxa la yidhahda dalkeennana waxaad ogtahay iyo guud ahaan afrikaba wuxuu aada uga liitaa dhinaca syniska marka barnaamijka wuxuu ku saabsanaa in laysu soo ururiyo oo meel laysugu keeno iskuullada iyo jaamacadaha xarumaha ay dadku dhalinyaro wax ku barato weliba kuulka marka maadooyinka syniska kor loo qaado barashadooda oo ardada lagu dhiirigeliyo qalab looke fursad la siiyo inay hal abuur la yimaadaan intay sayniska bartaan wax ka abuuraan ka sameeyaan cusub innovation waxa la yidhahdo ikhtirac iyo jaamacadaha saasoo kale ardaygu markuu haddana jaamacadda u gudbo labadaa haddii la xoojo waxaa imanaya bulshadeena soomaaliya inay noqoto bulsho wax soo saarta oo production wax samaysa laakiin hadda waxaan ognahay qaadada iyo midida inaynu laynoo keeno wax walba import ay yihiin marka haddii aynu sayniska baranno wax walba aynu baahannahay marka innagaa samaysan karin barnaamijka saas ku saabsan barnaamij muhiimad weyn leh runtii aan rajaynayno in maaragtay horey loo wado wax badanna uu xaaladda soomaaliya ka bedelo insha allah waayahay waxaa meesha lagu soo bandhigay xafladdu ay toddobaadkani ka dhacaysay jaajaro moobilo iyo teknolojiyad ay dhallinyaro iyagu sameeyeen maxaa nooga sheegi kadha waa run waa sida aad sheegtay barnaamijyo ay sameeyeen ardayda jaamacadda east africa xarunteeda boosaaso gaar ahaan ardayda kuliyadda injineerinka qaybteeda telecommunicationka barnaamijyo ay sameeyeen iyo arday ka socotay jaamacadda boosaaso qaybteeda i t-ga runtii waxaa wax cajiiba ah ardaydaasi waxa ay wax ka sameeyeen inay ahayd waxay isu geeyeen qalab raadiyaalay furfureen kombyuutare furfureen dhammaan componentiskii electroniga ahaa oo isu geeyeen inay marka isku rakibeen iyo batteries iyo fiilooyinka wixii dhan ay soo qaateen ay ka sameeyeen jaarjarka hadda telefoonka ay ku jaarjaraysano casriga ah laakiin shaqaynaya fikrad ahaan oo saxa oo arda meesha joogta ugu jaarjargareeyeen sidoo kale waxay sameeyeen baabuur soconaya oo tablet la yidhahdo sida telefoonko kale ama combyuter yara laga hagayo oo wireless ku shaqaynayo oo hadba dhinaci rabo loo leexinayo waxay ka sameeyeen diyaarad waxay ka sameeyeen maaragtay jaamacadda boosaaso iyaduna ardaydeeda i t gu waxay soo bandhigeen barnaamij voting systemka ama codaynta doorashada qofku isagoo intuu online maaragtay electronic message system isku register gareeyo oo online kasoo gelayo telefonkiisa ka codaynayo isan u baahnay in xarumaha laga codeeyo la sameeyo ama la tago maadaama maxaan ku idhahda ay keenayso saxmad iyo liist kiw dheer in loo galo marka wax meesha kasoo baxda xitaa weliba iyadoo wakhtiguna ciriiri uu ahaa arday badanoo kale waxaa jira kuliyadda injineerka jaamacadda ee bariga afrika dhigata iyo dugsiyada sare iyo jaamacadaha kaleba wakhtiga ciriir nagu ahaa diyaarintooda iyo barnaamijka deg deg ahaa haddii aan wakhti dheer heli lahayn arday badanoo kale ayaa jiri lahayd barnaamij soo bandhigi lahayd marka n sidaasoo kale waxaa jiray caqabad waxay tahay qalab la-aana marka haddii qalabkii la helo ardaydana inay wax badan soo saari karto ardayda weliba injineerinka hadda kuliyadda injineerinka jaamacadda bariga afrika waa ardada ugu horeysay ee semesterada four iyo labada sano hore maraya iyo kuwa dhammaynaya mustawahoodu uu gaarsiisan yahay inay wax abuuraan marka waxaan xoojinayna waxay tahay ardadaasoo kale inay helaan meelay kusoo bandhigaan qalab ay ku sameeyaan fikradaha ay keenaanna in shirkadaha la tuso oo shirkaduhu qaataan oo la maalgeliyo si dadkeenu u noqdo dad wax soo saara dhallinyaradeenna soomaaliyeed waxay leeyihiin hal abuur iyo fikrado badan haddana inta badan ma helaan in la gacan qabto oo waxyaabaha ay soo saaraan oo kale la suuqgeeyo sidaa sheegtay dhalinyaro badan ayaa soo saaray hal abuuro kala duwan diyaarado jaajarada ee dhallinyarada boosaaso maxaa ka hortaagan dhallinyarada soomaaliyeed in ganacsatada dowladda maamulka hay-adaha in dhallinyaradaasi la gacan qabto oo sida ma garanaysaa ee alaabaha dibadda looga keeno in dhallinyarada gudaha alaabahaas intay sameeyaan oo kale in gudaha magaalooyinka ay joogaan ee dalka looga dhex iibsado waad mahadsan tahay mushkilada jirdhaa waxa weeye meelo badan bay ka imanaysaa midda koowaad innaga dalkeenna nidaamka noocaas ama barnaamijyadaas kamaba jirin ganacsatadeena iyo dadka dalka jooga dhammaantood waxay ku xiran in wax lasoo iibsado laakiin hal abuurka in dalka wax lagu sameeyo oo ardayda la dhiirigeliyo oo ay barnaamijyo sameeyaan oo la maalgeliyo fikrad inaka maqan been waana fikradda adduunka ku horumaray marka waxaa ururkan loo aasaasay stem somali stem society uu hadda ka shaqaynayo ilaahay kheyr ha siiye doctor hasan sacdi siyaad iyo gruubkeeda aqoon-yahano badan oo soomaaliya dal iyo dibad isaga yimi ay isu taageen barnaamijkan waxay ahayd barnaamij horta dowlad ay inay maaragtay mar hore samayso oo wasaaradda waxbarashada iyo dowladda iyo ay fikradan stem ururkan oo kale intay sameeyaan dugsiyada sare la tago qalab la siiyo bandhigyo carwo la sameeyo oo lagu soo bandhigo ardayda wax samaysa la dhiirigeliyo wax inaka maqan bay ahayd marka ganacsatadeena iyo dadkeenuna ma fahansana laakiin waxaan rajaynayno oo hadda aan ku dadaalayno waxay tahay in fokiska ama indhaha ganacsatada iyo dadka lagu soo jeediyo oo la tuso in ardaydeena ay samayn karaan wax oy abuuri karaan laakiin ay u baahan yihiin in la taageero taageerada haddii helaanna wax walba inagu ayn samaysanayno marka insha alla de waa ogtahay dal burburay oo burbur ka soo baxaya oo waqti dheer burbur ku jiray bay nahay ina maaragtay barnaamijku socdo oo fikraddaani hirgasho oo laga rumeeyo oo dadkeenu noqdaan markaa dad sayniska barta intifaacsadana ururkiina marka hadda xooga muxuu saaraya maadaama uu xarumo kala duwan uu ku leeyahay magaalooyinka dalka dabcan horta ururku waa urur cusub waxaa la aasaasay labada kun iyo toddoba iyo tobankii sidaan kuu sheegay shirkiisii ugu horreeyeyna bishii toddobaad julaay wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho xaruntiisu waa magaalada muqdisho gobolada xarumo kuma leh laakiin wuxuu leeyahy wakiilo membaris ururka ka tirsan oo wakiilo u ah ururka u jooga magaalo walba iyo dowlad goboleedyada dhammaan soomaaliya ururku maadaama cusub yahay urur iska wax u qabso lagu wado dhaqaale ma haysto haddeer waxaan rajeynaynaa maaragtay in caalamka iyo dowladaha iyo dowladda soomaaliyaba uu ururku taageero ka helo marka hiigsiga ama fishinka ururkuna waa dheeryahay waxa weeyaan in mustaqbalka ama dhow oo aan dheerayn insha allah haddii noo suurto gasho in magaalooyinka iyo gobolada dalka laga hirgeliyo xarumo stem la yidhaah oo waxa weeye qalabkii la dhigo ardayda dugsiyada sare ardayda dugsiyada dhexe ardayda jaamacaduhu yimaadaan meesha qalabka ku isticmaalaan hal abuur ay sameeyaan kadibna saasoo kale sanad walba laba jeer ama ka badan shirar la qabto inaan sidoo kale iskuullada dugsiyada sare dalka dhan rijin walba stem cidda u joogta iyo xarunteedu ay tagaan iskuullada jaamacadaha barnaamijka laga dhex qabto ardayda hal abuurka samaysa la tababaro hadday sameeyeen ay soo bandhigaanoo la arko haddii aysan jirinna qalabka inta loo geey la tababaro kadib ay hal abuur sameeyaan marka barnaamijku mustaqbalkii dheer baa ku jira oo aad u muhiima insha allah waxaana rajaynaynaa in waa bilow uu nagu marat ilaahay nagu guuleeyo caawimaadna uu helo barnaamijku uu ka helo meel walba dhallinyarada hal abuurka leh ee soo bandhiga waxyaabaha fikradahooda iyo hal abuurkooda ay sameeyaan ma awoodaan ururkiina in dhallinyaradaasi aad u sameysaan ee suuqgeyn tusaale ahaan oo kale waxa ay sameeyeen oo kale dhallinyaradaas in lagu soo bandhigo ee, goobaha ee, fagaaraha ama xafladaha ah si dhallinyaradaasi qalabkooda uu suuqu gey islamarkaana ee looga iibsado iyagana ay dhaqaale ahaan halkaas ka helaan Ee, dabcan waxyaabaha ugu weyn oo aanu ca- ardayda iyo dhallinyarada hal abuurka samaysa ka caawin karo oo aan doonayno u socono inaan u samayno waxay tahay een, inay helaan meel ay kusoo bandhigaan markay soo bandhigaanina in la gaarsiiyo meel walba Een, waxaan samaynayno waxa ay tahay aan jeclahana inaan samayno qorshe ayagu yahay insha allah Een, markii lasoo bandhigayo inaan u yeero shirkadaha magaalada jooga Een, mas-uuliyiintooda Een, ay arkaan daawadaan Een, markay ku qancaana aan ku qancino inay taageeraan barnaamijyada ardaydu ay soo saarto yani wax soo saarka hal abuurada ay sameeyeen Eh, sidoo kale rijinka ay magaalada keliya maaha tviyada in laga shaaciyo in masalan dadka magaalada boosaaso anugu aan joogo een, hal abuurada naajixa ee lagu guulaysta ardaydu sameeyeen la qaado bandhigyo weyn oo muqdisho ka dhacaya ama caalamka meelo kaleeto la geeyo marka barnaamijku waa dheeryahay Eh, steps dheer buu marayaa Een, marka waxay u baahan tahay shaqo badan iyo dadaal badan insha allah waanaan rajaynaynaa in waxaasoo dhan ay noo qorshaysan yihiin aanu hirgelino insha allah ee dhallinyarada hal abuurka leh ma yihiin dhalinyaro awooda in wax walba ay u baahan yihiin dalkooda ay soo saaraan oo hal abuurkiisa ay la yimaadaan islamarkaana ay farsameeyaan dabcan een, wax kasta oo la abuuro hal abuur adduunka ar- waxa sameeya dhallinyarada weliba kuwooda yar Een, caalamka wuxuuba marayaa waxawey inta badan aan aragna ardayda dugsiga sare dhigata heer jaamacadeed haba gaarinba baa hal abuurka sameeya ardayguna sidiisaba ama ilmuhu marka uu yaryahay waa scientist ilmuhu markuu dhasho scientist waa taleefonkaa hadda yara hayso ilmaha halka sano jiraa waa furfuraya maanta dhan wuu baaraya wuu tirtiraya programyadu kaa saaraya xagga ka rogaya waxaa laga yaabaa sometimes inuu wax mucjisaa kasoo saaro oon la filayn aada adu arago ogeyn anigu hadda macalin baan hani shaqada ugu badan waxa weye arday- waxaan wax baraa eh, macalinka ahay eh, jaamacadaha kuliyadda injineerinka iyo maadooyin ka tirsan i t jaamacada ku yaala boosaaso especially jaamacadda bariga africa oo macalin rasmiga kuliyadda injineerinka telecommunication aan iyo jaamacadda boosaaso iyagana aan maadooyin kale ka dhigo oo i t ga sida maadada i c t iyo eh, computer applications iyo bo- computer programmings barnaamijya noocaasa ardayda waxaad arkaysaa inta badan macalinka iyagaaba ka horeeya ardayda qaarkood Een, haddaa shaqo u dirtana waxay keenayaan wax mucjisa ah wixii aad ka filaysa ka badan bay keenayaanin marka dabcan inuu qofku shahaado digriya ama b h d haysto maaha macnaheedu inuu wax ikhtiraaco laakiin ilmaha yar ee meel taagan waad aragtaa jidka haddaa marayso tuulooyinka ama magaalooyinka een, wax isku xidhaa caagag iyo daasado iyo gaari soconaya waxaa ka maqan kaliya baterigii iyo daynabadii iyo fiilooyinkii iyo wixii socodsiin lahaa waxaan Een, marka waa khda- waa waxaas wey toban jir ayaa wax ikhtiraacay kara laakiin waa in la raadiyo dadka wax samaynaya caqliga badan ee ardada noocaasa in la doono oo fu- eh, helaan meelay kusoo bandhigaan iyo caawimaadba laakiin way jiraan ha way buuxaan dalkeena way ka buuxaan idinka qorshaha ma idinku jira marka in dhallinyaradaasi lacag ee aada u raadisaan in la gacan qabto ee in ay helaan dhiirigelin dabcan waaba muhiimadda ururka somali stem een, waxa weeye in ardadaas la dhiirigeliyo een, ta- maaragtay caawimaadday u baahan yihiinna loo helo een, iyaga iyo maaragtay ciddii khusaysa oo sida shirkadaha eh, hay-adaha een, dowladeenna maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba barnaamijkan kulli on board laga dhigo yani barnaamijka lagu soo daro si horumarka dalka ku jira innaga keliyana maaha barnaamijkan hadda toddobada magaalo soomaaliya ka dhacaya oo ururka stem somali eh, stem society uu qabanayay waxa la yidhahdaba wuxuu ahaa africa science week wiiga scienceska africa africa waxaa la ogaaday meesha ka hurudoba inuu scienceska yahay adduunkuna scienceska uu ku horumaray wax kastana lasoo saari karo scienceska afarta maadadii la barto iyo teknolojiyada een, waxaan noqonaynaa dad horumara insha allah saasaan rajeynayna aad bay runtii ugu farxeen wuxuu ahaa total barnaamij aan jirin oo dhicin oo horey loo arag Een, marka wa- aad bay ugu farxeen Ee, dadkoo dhan baa ku farxay Ee, runtiina waxay aad bilow aad u fiican Een, hadda inaga rajinka puntland waa ballaaran yahay boosaasuu ka dhacay waxaan jeclaha mustaqbalka inaan garoowe geyno qardho geyno gaalkacyo geyno degmooyinka kaleo dhan carmo geyno Een, dhammaan burtinle oo kuwa laamiga ka leexsan in la geeyo iskuullada loo tago meel walba loo tago oo barnaamijka loo qabto waxa ugu muhiimsan taas weeye Wa- barnaamij way jiraan dadka wax abuuray eh, way jiraan kuwa abuuri kara way jiraan fikradihii laakiin id isu keenta Ee, gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ee hibada hal abuurka idaacadda ee v o a dhalinyaro badan ayaa ku dhegaysanaysa oo hal abuur leh maxaad ugu dambeyntii oran lahayd dhallinyaradaas oo kula dardaarmi lahayd dhallinyarada waxaan kula dardaarmi lahaa dhowr arrimood marka koowaad inay waditaanka inay horey u wadaan hal abuurkooda ay ku dadaalaan oo aysan ka gaabin niyad jabin tan labaad inay een, niyadda ku hayaan maanta in urur stem la yidhaahdo soomaaliya laga asaasay barnaamijyana ay jiri doonaan in insha allah een, haddeer ciddii wax iqtiraacaysana ama hal abuur la imanaysa inay sii diyaarsato barnaamijkeeda markay diyaarsato uu jiri doono een, insha allah shirar kale een, ayna soo bandhigi doonto annaguna aan diyaar u nahay inaan cid kastoo hal abuur samaysay soo dhoweyno lana shaqayno een, himiladoodana sidii maaragtay ay u hirgeli lahayd aan kala shaqayno marka een, insha allah ha diyaar garoobeen een, wax soo saarka ha wadeen hal abuurka ha wadeen een, waxay heli doonaanin goobo ay kusoo bandhigaanin guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo marti uu ku ahaa cabdicasiis xaaji faarax intaa barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf ayaa nala socodsiinayey barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halka aad kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur xasan nuur mahadsan mahadsanid jacfar haddii aan ku horeyno waxaa toddobaadkan dib u bilowday horyaalka dalkaasi ingiriiska iyo guud ahaan horyaalada qaaradda yurub kadib markii ay hakad u galeen ciyaaro caalami ah oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay dhacayay ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa la simatay kooxda chelsea kadib markii ay hal gool iyo eber xalay uga badisay kooxda harrisfield chelsea waxaa barbardhac ay lagaga raalaada dhegeystayaal liverpool waxa ay la sinantay hadda kooxda manchester city oo ay isla hogaaminayaan waxaana hal gool iyo eber ay ugu badisay kooxda harrisfield goolkaasina waxaa u dheliyey maxamed salaax ciyaartii isha lagu wadahayeyna waxay ahayd tii shalay dhex martay chelsea iyo manchester united waxaana ay ciyaartaasi kusoo gabagabooday bareejo laba gool iyo laba gool ah maadka ciyaarta ayaa manchester united laga daba tegay waxaana goolka barbardhaca chelsea u keenay ciyaaryahan rose barkley goolka hore chelsea ayaa la hormartay waxaana u dhaliyey ciyaaryahan antonio rudigar oo madaxa ku dhaliyey laakiin laba gool oo isxigtay ayaa waxaa manchester united u dhaliyey ciyaaryahan antony marshall ciyaarihii kale ee shalay dhacay kooxda kubadda cagta ee fulham waxaa afar gool ku qabatay kooxda cardiff manchester city waxa ay shan gool iyo eber ku dardartay banley goolasha waxaa uu kala dhaliyey aguero bernardo silva fernandinho riyad mares iyo leroy sen ciyaaraha kale tottenham waxay ka badisay westham welverhampton wondres waxaa garaacday watford oo dirtay laba gool iyo eber halka newcastle ay ku khasaartay kooxda brighton and hof albion hal gool iyo eber dhinaca kala horeynta waxaa isla hogaaminaya manchester city iyo liverpool oo leh min saddex iyo labaatan dhibcood waxaase farqiga goolasha ku sarreysa manchester city chelsea waxay ku jirtaa booska saddexaad waxaana ay leedahay koob iyo labaatan dhibic waxaa la dhibco ah tottenham oo iyana leh koob iyo labaatan dhibic arsenal waxay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana ay leedahay siddeed iyo toban dhibcood dhinaca dalka talyaaniga ee seriaada saddex kulan ayaa xalay dhacay kooxda kubadda cagta yuventus ayaa markii ugu horreysay badin weyday tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkan horyaalka seriaada kadib markii ay bareejo gool iyo gool ah la gashay kooxda genoa yuve ayaa goolka ku hormartay daqiiqadii siddeed iyo tobanaad waxaa u dheliyey ciyaaryahan ronaldo laakiin waxaa barbareeyey daqiiqadii toddobiyo lixdanaad ciyaaryahan daniel besa waana markii ugu horreysay oo ay yuventus barbaro keenayso xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta napolina waxay saddex gool iyo eber ku garaacday udines waxaana hadda ay ku jirtaa kaalinta labaad roma ayaa khasaartay waxaana laba gool iyo eber ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee sbal galabtana waxaa jiro ciyaaro ka tirsan horyaalka dalkaasi talyaaniga tan ugu horeysa hadda ayay socotaa waxaana ay maraysaa daqiiqadii laba iyo labaatanaad imboli iyo frosinone ayay u dhexaysaa waxaana hal gool iyo eber ku hogaaminaysa kooxda kubadda cagta frosinona ciyaaraha kale tan ugu culus waxay dhex mari doontaa caawa fiidkii kooxaha milan iyo inter barma waxa ay la ciyaari doontaa lazio fiorentinana waxay la dheeli doontaa calary ugu dambeyntiina horyaalka dalkaasi sbain ee la liga kooxda kubadda cagta real madrid ayaa jug culusay ay xalay gaartay waxaana ka badisay kooxda levente waa markii shanaad oo real madrid aanay badinin waxaana goolasha levente shalay u dhaliyay ciyaaryahanada kale ah marti iyo morales barcelona ayaa hogaanka horyaalka sbain qabatay markii ay afar gool iyo laba gool ku garaacday sevilla laakiin ciyaaryahan messi ayaa ka dhaawacmay oo saddex toddobaad garoonada ka maqnaan doono atletico madrid waxa ay ka badan weyday fireal oo ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah halka valensiana ay natiijo taas la mid ah ay ka soo baxday ciyaartii ay la ciyaartay leganes xubinta ciyaarahana dhegeystayaal waa naga intaa
bukhaari aad buu umahadsan yahay xubintii ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay haatanna waa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa eebe naxariistii jannaha ka waraabiye cumar dhuule cali cumar mahdi heestuna waa nin haween jeclaaday
anaku halwayn baad halbowlahay goyso warbaynahay sidee nin haween jeclaaday hawliyo dhibaatiyo waynayo hadine anuku halwayn baad halbowlahay goyso warbaynahay sidee hadal tira ma fiicane adoon iga harkaadin maxaa kulahadal tiro ma fiicane adoon iga harkaadin maxaa kulahadinanka hadaan imika talageesaya hadaynaan heshiinay hadaynaan heshiinay waa inaynu kala hadnaa kala howl yaraysanaa hadaynaan heshiinay hadaynaan heshiinay waa inaynu kala hadnaa kala howl yaraysanaa
heestaasi dabacsan iyo codka macaan allaha u naxariistay cumar dhuulle ayaan kusoo gabagabaynay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiiyey jacfar kuukaayi anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikare tan iyo kulan dambena nabadgelyo
halka lagu wadeeniyo hodada madiiniyo hay-adii ogaane waa in la hubsadaayo hobka noqodaysan raguutu eega halka lagu wadeeniyo hodada madiiniyo hayadii ogaane waa in la hubsadaayo hogga noqodaysan anuusu eegna hadal tiro ma fiicane adoon iga hartaadin maxaa kulahaa hadal tiro ma fiicane adoon iga hadhaadin maxaa kulahadainanka hadhaan imika talageesaya inanka hadhaan imika talageesaya hadaynaan heshiinay haday kala hadlaa kala hawlyaraysannaa